horta waad ku mahadsantihiin inaad caawa igala soo qayb gasheen bandhig suugaaneedkan waanad ku mahadsantihiin inaad soo sharafteen oo aad soo muunayseen qofku gabayga wuxuu u tiriyaa uun kolley inay dadku la maqlaan intaasunbaa gabayga loo sameeyaa in laga dhegaystaana macallinka iyagii baa yidhi allaal naxariistee gaarriye gabaygu waxa weeyaan ha yidha ha loo yeedho ha yidhaahdo iyo ha la yeedho intaa wax ka baxsani ma jirto waxaa kaloo caawa aniga farxadii ah inay soo buuxiyeen ay ka soo qayb galeen dhallinyartii dhallinyarta kolkaa halkana waxaa tuban dee dhallinyartii baa iska tuban kolkaa waan ka maarmanaa hadda kadib odayaashii waaweynaa maansaan halkan ku sheegayaa maansada magaceega waxaa la yidhahdaa himilo himilada waynu naqaanaayoo himiladu waxa weeyaan waa waxa ay wada rabno imka qaarkii baa isodhanaya himiladu malaa waa ictiraafka himiladu waa sida aynu rajaynayna inay dadkeenu noqdaan mustaqbalka maansadu waxay leedahay halkaan dhex lugaynayaa qabsoo waa heer bannaan habaasweyn aadmigii ka haajiray oo cidlo ah hal baan raadcaynayaa habowdoo foollunto habeennaba iga maqnayd armay horaradu cuneen arbuu cadow kala hantiyey anoo ku hadaaqayoo mashquul ku ah howl adduun aseen haabkaba ku hayn hayhaatadan aseen haabkaba ku hayn hayhaatada meesha kani haween dumar baa ku nool ayaan halhaleel indhaha ku halacsaday ruux kumbudha anigoo iska lugaynayo hal iga lunta raadcaynaya ayuunbaan meel aanan islahayn islaam baa joogta maaya rag baa jooga xitaa aan islaam meel yuururta aan ku arkay kaliil hoostiisku guray cadceeduna haylihii hugii kaga timi godkii fallaadhaha hootad iyo ka daran haashkiyo warmaha tiyo ku hamoomato hoosteeda merrananku yaal miyaan halhaleen ku yidhi arkoo inaad tahay haween hoobaygaan kuu gartee hawaasatay siigadee maxaa hayjadan ku furay intaa baa islaanta weydiiyey inaad qof dumaran tahay waan ku arkaaye maxaa meeshan cilladaa ku dhigay waxay hoos iigu tidhi ciddii iga hoy lahayd ayaan weli haydhiyaa intuu i haleelayaan adkaysiga hiigayaa rajooyin hawaawayaan duruuf ku hor joogayaa intaan goliyeen cabbaar ka guray haasaawo ciil waxaan hoos hoos u idhi sawkani hooskiiyo barduhu hareeraha kaa xigaan maxaa heelkani ku furay kolkaa iyadu meel cidloo bannaanay fadhidaa laakiinse hareeraha waxa ka xiga geedo waaweyn oo bardaan ayaa hareeraha ka xiga waxaan weydiiyey deetana soo kuwa geedahan faraha badan lee waaweyn ay hareeraha kaa xigaan maxaad adiga cidlada ku fadhiisiiyey miyaad kuwambadda iska hagsatay waxay tidhi hoogi waa sawkii halabuur ahaa firkuu dayiga dhowaa hadoodilka muuqda iyo malaha higilkaas tiri dhankaa harcabaa xidee ma hadhin geeliye ma hadhin dhuuxiyo hoostaa bannaan har baa helay oo hiqaday harkaa yacaydaan sugaan waxay tihi islaantii geedaha waaweyn arkaysaa adigunbaa isla harbay leeyiin haddii lagu tirsado way jabayaan kolkaa anigu harkaa yacaydaan sugayaa kuwaa geedaha soo baxaya ee marka yaryara naqnaqan hadhow toole markay kuwaas waaweynaadaan baan daharsan doonaa bay leedahay markay hadalkaa lahayd haraad bay gowracnay hunkii calalkay xidhnayd hayliyo boor buu lahaa waxaan hoos hoos u idhi halkee hila laga cabbiya hariyo ceelka ugu dhow dawaadigana waa haraadantae halkeebaad biyaha ka cabtaa waxay tidhi heer luwaan kuwa hadda uumi baxay jeeray hogal iyo noqdaan daruur iyo heega roob hortood oonigu ogow markii waxay tidhi kuwaa il imika uumi baxay biyaha imukuda uumi baxay vibrationkii markay hadhow toole noqdaan oo intaa ka horraysa aniga ay igu hadlayn bay tii wax la cabo waasaan suganaa yaa baa igu soo hindhaday naftaydaa hoos u tidhi qof baa ha humaanka kani jinkii naasaha hablood armay tahay habartan baas islaantan cirka dii doona ka cabaysee walaha waxaan daysir waa jinkii naasa hablood haddana waxaan istidhi hadmayse isdaawadeen quruuntii kala mulkii hagoogtuna kala dhextii hadda waxa igu soo dhacdo la siri talow xilli may sarkeen jiray jinkii isbisbeel jirin alle dee jin maan noqonay jilaa la hadalna maan ahayn had loo idhi oo ku idhi bal aynu ishaybsanno hora la isu tooyanni ciddaa tahay iyo hal celi haddaba aynu ishaybsanno bal aynu isweydiina ciddaa tahay bal ciddaa tahay sheegna weydii waxay tidhi himiladii la hiigsanayaan ahee horseedkaad soo dirteen sawkaa dubur hawd ka xulay anu himiladii maaha ay tireen anuu waxaan ahay himiladii horseedkaad ii soo dirteen sawkaa haynta kale dee lalaayiiba kolkaa markay ha- himiladu leedahay anigu harkaa yacaynaa sugayaa harka yacayga cid kale maaha waa intiinan caawa halka fadhida cidda la doonayna inay himilada qabaysaa biyaha uu baxay ee ay sugaysaana de waa idinka uun kolkaa iyadu imika isu hadlay mayso kuwii waaweynaaye la tuumi jiray himiladii cidday sugaysaa waa idinka waa kuwii naaniyay weeyaan saan iyo harag baa ka kacay dubkayga sarooha tigay dareenkaygii hurdaa dabkii huray toos ku yidhi markay tirida himiladii baa ayuu saa u cawran macnaheedu waxa weeyaan himiladeedii baa sidaa u liidata oo saa u cawran deetana gelgeygiiba saan baa ka kacday waxaan idhi lama huraan habaaskaad yuurtiyo raggii kaa hoy lahaa habheeb habheeb goofkani ataal libtana soo hanan lahaa haadkiyo coomaadiga ku helay ku helay saxari iyo cidlo barkood wuu haajiro baddaa hiigtoo cuntee waxoogaabaa hadhee miyaa ina hogatusiyo ifare hawraa gurtiya haddaba waxa buuri raggii halka kaa kicin lahaa way tahaliileeyeen oo raggii ma joogaane xoogaa baa ka nool xoogaa baa sii hadhee intii dee maxaan ku idhaahdaa waxay tidhi hooyaday sheekooyin hallaasiyo habnihii igu siisay waa midkood aan soo horay waxay kolkaa ii sheegtay sheeka ay tidhi hooyaday baa iga sheekaysay sheekadaas waxay odhanaysaa sheekadaan waxaan ku arkay nin baa facebooka kusoo qoray waxay sheekadu odhanaysaa beri baa waxaa jiri jiray nin iyo gabadhiisii ayaa waxay dooneen inay lacag helaan iyagoon shaqaysan aan dhiidin waxbaan dhaban ku fayqunda inay lacag ku helaan bay dooneen lacagta dee saalo meel oo la shaqaystaa deetana sheegay sameeyeenoo sheegay soo dhiseen dameer bay ku soo gureen shilimaad dameer baa shilimaad dadka lagu soo turay kolkaa marka uu ciidamo dameerkaasi dhowr shilin baa ka soo dhacaya dameerkiiba sayladii la keenay markii sayladii la keenay baa indhadii la sameeyo la dadkii la tusay dee dameerka inuu lacag dhalayo dameer lacag dhala waa la isku jaarsan annagaa kaa iibsanayna anigaa ma iibsanaya anigaa intaa duldhigaya anigaasan odhanaya kii ugu lacagta badnaaba dameerkii kaxaystay markuu dameerkii kaxaystuu gurigiisii la tegey ee uu laba goor ujiyo laba goorna uu sii soo dhacay dee way ka dhammaatay fadlan ku shubadiibu waa diri gaadhi ninkii baalka iibsaday wuxuu gartay inuu dhacan yahay aroornimadii baa la soo kalanay ninkii baa loo yimi dameerkaa daga iibsa uu xumaabaa la yidhi islaantiisii oo halkan la sii degtay bay meeshii ugu yimaadeen iyadii baa albaabkii ka furtay ninkii hebelmeeye ninkii hebel shirkii haaduu ka qayb galo wuu imanayaa halkaas iga sii suga cabaar bay sugeen markii cabaar la sugay ayaa deetana ninkii wuu iskeenay anigaaho islaantii waxay ku tiri nimankii markay cabaar sugeen waxaan idiin dirayaa ay fiican oo soo helaya oo hebelna u yeelaya ay meel halkaasa ku xidhnaabay fur ayay xagga ka furto way sii deysay erayga waxaa ilaahu marku furanaaye uu iska carray ninkii baa yidhi oo wata aykii uunu eeg dadkii mar keliyaa tuubbay ilaaween inay dhacnaayeen oo ninkani lacag hore uu ka dhacay oo filim hore u sameeyey oo ay isaga wax ka doonayeen mar keliyaa tuubbay haddana aygii baa markuu guri ka wada galay inaad haddana aniga imisaad iga siinaysaa aniga ayga fiican ee dadka soo yeelaya, aniga dadka soo yeelaya. haddana aygii aygiibu haddana mid kala iibsaday sheekadii hore loo socdayna waa layska ilaaway aygiibuba haddana la isku qabsado sidiiba haddana aygii lagu iibsaday hadduu ninkii aygiisii iskala tegey oo uu gurigiisii la qabtay oo uu maalmo bahalkii haystay ayaantii dambe haddii aygii shaqadii loogu talagalay inuu qabto ilaa inuu qof soo helaabay ahayd qofkii la waayay oo yeedhee ayaa xaafad shacabkaa ku yaray kal abeenimo ka dhacay mase aygii la diray markaasaa la yidhi ilooba ilaa aygii waxaa soo heleelay mar alla markii la furay isna dib ugu soo noqon haddana mar labaad baa ninkii lagu soo noqday si haddana laga xaajoodo oo lagaada waa na dhacday markaa la dhacay waa loo yimiyo habartii baa haddana lagu yimiyo kulida joogta aa ninkii meeye ninkii hal waraaba habka libaax ka cunay ayaa libaaxa markii ku habsaantayoo habar dugaagba gartoodiina qayohaa laanu joogay wuu inahayaa goornooga imanayaa isasugo halkiiba cabbaan ku sugay ninkii baa yidhi islaantiibu kolkiiba hatigaal ku bilaabay nimankan martidee culusaan geeli joogee noocaya maxaad waxu siin weydi maxaad banaanka iga fadhiisay aniga iyadiina waa tatiri waa naga kacoo baa tee midii baa kula soo baxoo islaantii buu ku dhuftay iyadoo halkan harag sibaa casa sii gashatay oo aan dee dhiig ahayn deetana waa kuwa dadkii naxay dhiray alla uu dilay uu kaga gooyey isaga ma dhahayaba inuu halaq bileextaa ma moodinba gurigiisii uu galayoo ul yaroo labada dhinac ka dabayshu kala soo baxo markaasuu islaantii ku afuufay hawo fara badan waryaa ma hinqatayba markaasay xariirtay waa nafkii dhimatay markaasay dhaqaaqaaqay haddana waxaa la iska ilaaway in ninkani wax lacag lagu lahaayo wax looga la doonayay ushibaa haddana la isu qabsadaya markaa sheekada way sii socotay anuu sheekada wuxuu baa laga goleeyay sidaynu ahbalada u dhahayna muxuu baranay ilaadan waxa fiican ee wax bartaa oo dadka ay kala bartaan oo hadduu qofku tuug yuu maalin waxaga waa tuugdeen in toobadkeeda isaga loo taalay waa tuug laakiinse maalin waxaga laakiinse hadduu tuugii maalinta kala soo dhaqdow haddana waa anigii haddana waa tuugiyo xisbi kala haddana waa anigii haddana waa wuxuu baynu ekaanaynaa wuxuu baynu ekaanaynaa sheekadaasi kolkaa waxay tiri la yidhi waa hore la yidhi waa hore nin iyo haweenayu guursadaa hawlyari taajiraysid dabeer heeriyeysadoo markaa uu hadaarciyaba higoon iyo lacag yaroo kolkii hore lagu guray soo heegeen sayladii layidhi waa hore nin iyo haweenay u guursadaa hawlyari taajiraysidid dameer heliisagoo markaa uu haraaciyaba higooniya lacag yaraba markii hore lagu guray soo heegin sayladii dultabo waa lagu hadliyey hawada sixirkii la geeyey ninkii ugu horansanaa la hoyey been la hoyey guul been ahayd ninkii ugu horansanaaba guushaasi beentaa la hoyey hoygiisa markuu la tegey hafrana wuu dhacan yahay hantaa ji oo ka doon horta dee mays maqalla culmo hoygiisa markuu la tegey hafrana wuu dhacan yahay dabeerkii gudagudee hantaa buji oo ka doon hantiya lacag uma tago kunkaasa baydisee lawaasuu yidhi hunguri hawiyo been noqoy warkii hambaabire goor la dhacay hayaa yidhi oo dhowaa rag hiilgala soo kaxee la'aan gurigii hafraha albaabka hujuum ku tume rag dadaad jiran moodaysaa albaabka hujuum ku tume hiblaa hiblaha ka furtoo qallada islaantii baa ka furtay dee qallada ahayd haaraankii lagu saraan habaa qabay hootooy meelkii ku qabay habaa qabay wuu hurdaa hoosaaskiyihiina dhacay halkuu joogaa la yidhi iyada hajabaada iyo hiifkiyo guulguulka kani hiiga kama boomayaan duqani waa heegan laac haaweli ducur buu leeyahay cabsina way kala hadheen islaantani dhacan iyo waxan iyo waxa waa hantada keliya ka haysataba waxay hawliyad u tegeen kiraabtiibuu baxoo shirkii haad u tegeen maxaad la hadlaanaysaan tiyo hadalkii aan jarin ayay hab kalsoonilaya sidii wax la hubo u tiri isuga ay soo helo hadeer loo yeedhayo anaa dira hawlkare haddii in haruur la dhamo la sugay huunkiina go-ay harqoodaakii iskeen heblaa yidhi oo dhowaa dadkii heeganka ahaa mar qura hayn waa qolkii habqabe mar qura hayn waa qolkii habqabe irridana laboo hor alla waa kii wax dhacay oo aykii hore la midi ka jooga hareerta midi hoggaanno ku jiidaya haddana mooyaa oo xiray qof quri hadal qaali waa wuxuu hiirtii u yimi hootada soo rogani waa ninkuu hayntiisa dhacay dadkii haw soo lahaa hakiye socodkiyo hakiye lahuwi bustayaal halgacal qarqaray hadisana la saar tuugii cilimay hatigin heegiyo lama geyn maxkamad si weyn loo wada habsii waryaa waa lagu dhegeyninka ninkii habbaana la siiba waa ninkii loo socday wax dhacay hilmaamo shirkii dabka hunguri aygii ka gale hindise kuna wada hamiye sidii loo hanan lahaa hantina loo siisan lahaa u dhuray hadalkii gorgori kolkiiba hadalka gorgortan buu noqday saad ga siinaysaa maxaad u dhiibaysaa gorgor gorgortan buu hadalkii u dhurtay u dhuray hadalkii gorgori dadkii noqday hawtalhaman dhimbiisha ku soo hurdama dadkiibaa waxay noqdeen baalkii yare baa aragtay la idhaahdo xagaweyna waa la idhahda hawtalhamanka waa la idhahdaaye meelaha iftiinku ka baxaya ku soo ururo dee iftiinkani waxba yeeli maayo uraayada waxbaa ku higa laakiinse meesha oogta dadkii ka shigmayso markuu ku soo yaaco wuu ku wada dhex dhintaawo dadkiibaa hawtalhaman daayiree dadka ku soo yaacaya noqday oogtii dadkii noqday hawtalhaman dhimbiisha ku soo hurdama nin baa hayin soo bandhigay bar baa heediyo galley xadhuub naga sii ku yidhi ninkii halageele iyo ninkii halageele iyo horwey soo tubay libtii nijaasta ahayd la huyid eeg in ay la iibsada diin kol qorahbaa ogaleen ogi nin baa libtii nijaasta haydna waa labi nijaasta eedada iga kaxaysato waaba nijaasta nin baa geel baa u midsiisoo u kaxaystayba hoggaan ku garqaad hehee haggeen ku xidh oo xurmee kiraabka la fugay hutuur wuxuu balaqoo hurdaba wuxuu hirqaduu nimcada himbaabaco oo daldalo haygoo reerkani agyaal habeen hore wiil ka dhaxay inuu soo haydiyo usoo usoo helo loo xisaab naf baa haysee fakade hawkiisa xul oo baxsade baalku iska tegi haddeen waa cunad mudadu iminka waa markii labaad markii koowaad soomaalidu waxay tidhaahdaa shaygaas ma cunad baa mise waa ugub shayga ugubo waxaan hore u dhicin waxaan hore u dhicin daa waa ugubo waxaan hore loo arag laakiinse shaygu hadduu mar labaad dhaco waa cunad baa la yidhahdaa iminka hungadu waa cunad waa markii labaadba markii hore dameen ku ka yidhi haddana mar labaad ku aykiiyo aygiyo cunay mar labaad bay dhagacdii soo noqotay haddeen waa cunad hungadu warkii tuulada kulaa habliyo waayeel bagaag hayaygii la isdansiiyey rugtiisii lagu hagaag ma joogo hubaal ninkii hebloo kaliyaa fadhida halkuu joogaa leeydi waxay tidhi guudantoy libaaxa ka qaataybaa magtii ku habsaantayoo gartoodaa hadal dugaag haadaama ku qaadaye hadeer wuu imahayaa haddana may aamusine si haaraanay u tidhi ordoo hadhacaa ku suga iminka qolka soomay gelin eedaha ku suga kutay cabaar baa loo hargalay kiyo haag weysito kiyo haag weysituu ka soo hiray meel shishaa soo raac xilinkii iskeen huruuf ku salaan duqdii sideed raggan haybadiyo hanaan kale ee gobtaa martidan heelkayga timi hoosgeed u fadhiisisaa hilbiyo nayaa qashiyo kaluura hidise iyo masoor baan hoyga ool naanaysi haygu habtiri hayaan habeenkaadii dhexdaa hayaankii iga tegey hoy tacabkay qasaan heblina may aamusine waxay tihi hiilma kale halyey baan kaa dhige wucuu sawtaad ahayd hinkaadilintana qalin xaggay habartii fadhiday hagaa ugu soo dhaqaa galkeeda ka soo hintagay abley haracoo ah badan haddii ay hawaarsanayd haabhaabatay oo kactagay hantaaqantay oo buctagay haleen durbo oo tursii haamadda inuu gooyay iyo qof haanka jaruu matalay hoor dhiiga aad moodayso hoobaan casabaa bolbolay dadkii naxdin baa had yidhi ha yeeshee wadaan ahaan kaskoodii muu hawalin inay hoosaasin tahay shirqool howldabar la jilay habaabin habaabiyo been barshaa dadkii may garan waxaan inay tahay filim dee la jilayo maxaa martida u agaajin weynay baan islaanta ku dilayaa inaan intaan isu dilin commonsenska inoo sheegaya ninkii in hitaysa iyo inaanu higaalisiyo in meel hogatoo didiyo in hoogala bay noqdeen hormaa kacday dhiiranayd halkay ku dhacday tegeen hubsade eegoor rogroge hayaay waa mayd la yidhi isagu hangaraaciyo inuu halaqgooda dilay ma moodid habaarxi dhace horuu gurigii u galay ul buu kala soo hafyidhi u eeg dhuuniyo hunguri tagoobaran buu dul tegey hogaansaday iyo urursadee hawuu ku afuufay badan duqdii hanqal hanqalkaa xarrigay kolkiiba markuu daawooyi ku afuufay duqdii hanqalkaa xarrigay qaskaa hurdadii ka kacay meydkiibaa soo hinqaday ha- hankaabsaday oo firyidhi habaaskiyo sigadii ninkii duulkani hawgaran inay habilaa yihiin isagu uu hondoomiye wuxuu heerkii ka yidhi hogfo xun maranaa naftiyo hedeeda jaroo qatalay habkaasuun baan falo waa taa heebse xarrago kun goora horaan soo dilay gura saafan noolayaana wadna ilaahdiba u sheegto marka aniga ilaah waan dilayaa waan noolaynaya ku islaantaydana maxaa idin dawkiin hunka hungada kama diga rogtaan sidii haan dababay xasuustooduna habtaa shalay halistay mareen dadkani sidii haan bilaadaba ah oo wax lagu shubayade oo kolkaan isii deynaysa way isii daayaan iyagu sidii haan dababay xasuustooduna habtaa shalay halistay mareen ilooba hantaaqadii mar kale waxaa lagu hurdamay ushii xanuusiga ahayd mid kale hagarliyuu dhiibi hantiya meel hantiya maal wuxuu lahaa sidii wuxuu helay macduun gashada hoostoo qarsaday ninbaa baashii intuu lacag badan siistay hoosta weliba gashadayba intaas ayay sheegtay oo odhanaysaa hadday dadku mashkilada mar ku dhacdo uun haddana maalinta labaad ay ku dhacdo uun haddana maalinta saddexaad ay ku dhacdo uun weligeedba mashkilada isku mid unaad kusoo noqnoqoto noqnoqoto daniyow iska saykaajir isbitaal baa aynu iskaga noolayn ugu ekaanaysaa kay inaa dhaqtar kaca uwaalayinkuunaadin kordhintaa la isku qabsanaya markaasaa mudaharaadana qaar baa igaga dhimanaya haddana maalinta kale la isku qabsanaya waa mudaharaadana haddana qaar baa ku dhimanaya iyagu ma dhintaan dee caruurtoodu ma dhigato ya. dadku waa dhintaa de inaynu inagu isweydiina miyaan ahayn dadku markay noocaa qabaan dadkayna hagayaan in iyaga dee aynu la goyshin kareeyada noqonaysaa la yidhaahdo dadkan dembe yihiin dad dadkii matelamisa maaha dee ilen saasaynu kaga eekaanaysaa haddii kale dad waayadan waynu jilanaa islaantaa iyo odaygaas baynu u xidhnaananaa sidaa dee tuulada ayay kolba aad kolna dameerka laga iibinaya kolaa ayga laga iibinaya kolaa usha laga iibinaya aqoonsiga hagarsadiyo bishaaradu waa hadhow dhaqaaluhu waa haftiiba hagbada bila loo kartamo intaan hanti qaadanaan hawada tira yaacaysa iyo kufiya been iibsanaa dhaqaalaheedu waa iska haftalaayo waxaas waa dana cid hadlaysaa maysi hawadaasa la iibsanayaa cid waliba intu lacag bay samaysanaysaa macnaha intaad samaysan kartaa dad baadada jiingeeleeda ay diri aqoonsiga hagabsadiyo bishaaradu waa hadhow runtuna hagagay jiq tahay beentuna waa halyaqaan dadkii guud baa hangeleen hankii ummaddaa bahdalan habkii nolosha arran waxaynu u heelanahay adaba iminka rag hayb ka xoroo fakara rag hawlkara oo guntada huraa rag le oo waxtara hiraa rag le oo dan haga rag haybadla oo dan wada rag hiigsile oo wax raba nimaan waxbaba rabin markuu dawqiiqo kolkaatay intaa helada hibladii banaanka fadhida caadi bay noqonaysaa haddii intaa la waayase waa inoo sidaa deeyo daagnabaya